munaasabadan way ahayd tolka wareejiyay tumaniyo siyeedo moodo ee nooca kalluumeysiga islamarkaasayna lanka talgalay aana kumid ee dadka qaxootiga ka noolol magaalada boosaaso iyo weliba goobro ku hayaya maamulka gobolka barya kan degmada boosaaso wasiiro ku-tirsan maamulka puntland iyo xubno ku dareereen iskaashatooyinka kalluumaysatada boosaaso dadka laka wareejiyay doomamka ayaa horey weliba laanka qabaday tababar la xiriira qaabka lankaluumaysadow iyo sidan isku badbaadiyo haddii dabaylo dhiyan ah wasiiru dowlaga arrimo guda puntland maxamed axmed kulan iyo xubnooyi kale ee ku qeybgalay munaasabada iyo weliba hay-adda unjciyaaran kuma hadnaganaa qalabkiiyo deersiyan kalluumaysataduna waxaa la rabaa inaad sabudhaan qalabkaa laydinsiinaa dhaqaalaysaan inaad ku shaqaysaan inaad sidii laydinku talagalay uga manafacadsataan baa loo baahan yahay dhammaan hay-adaha oo dhanna waxaan kula talinaynaa oo deeqaha bixiya iyo enjooyada kala shaqeeya inay sidaas oo kale dadka u sameeyaan nolol waarta oo ay muddo dheer ku noolaadaan oo baddu dhibna waa leedahay dheefna waa leedahay sidii dhibtana looga badbaadi lahaa dheeftana loo heli lahaa boqolkiiba boqol aad awooddiinna saartaan dadkan wixii hay-aduhu gacanta siinayaan oo hadda unsr ay aada ugu mahadsan tahay dadka ka soo haray inay dowladda iyo mas-uuliyaddooda qaado oo dadkaa laga warqabo waxaan kaloo rabaa inaan soo jeediyo suuragal maaha in dad guryahan quruxsan iyo dowladnimada noocaan oo wanaagga badan ay noo dhisan tahay oo maanta konton iyo lix laami boose laga jeexayo haddana qoysas dad dan yare ee gaajo ugu dhimanayaan guryaha waxaan rabaa dowladda hoose ka codsanaya cali agaasime baa jooge agaasime bishii toban qoys ha la quudiyo dadkaan waxa weeye waa sida sidaanu doonayna bay u shaqaynayaan in waxawey annagu haddaan tanaano iskaashata ahaan iskaashada wadajir ee maarata degmada boosaaso dadkaanu kolley waxa weye hadday idinkayna ka soo wareegaan annagay nagu soo wareegayaan annaguna waa soo dhowaynaynaa wasaaradda kalluumaysigu waxay diyaar idinla tahay inay idin barto wixii idiin dhiman xagga aqoontiinna for example xagga tayada kalluunka waxaan rajaynaynaa dadkan in ay mashruucaas uga faa'iistaan sidii loogu talagalay beri ka maalin sagaashanka qof qof ka mid ah sagaashanka qoys qof ka mid a oo baahan ama caawudaan u baahan inaan la arag nadiifa maxamed oo kumide hoyooyinka ku faa'iidaysay doomooyinka la wareejiya weliba ayay sheegtay in shaqadii walbadan ku bedeli doonaana qalabka la siiyaa halkan waxaan ka barannay shuruucda iyo qaabka aan u qaadan lahayn baa naloo dejiyey yacni hadduu qofka dhinto qofkii bedeli lahaa haddii aanu kuhaddii aanu ku dirirno qaabka loo maarayn lahaa kabacdanaa waxaa nala geeyey meel halkaasoo xeebta ku taallo oo maxada oo la yidhaahdo ismaabsi oo lagu tababaro dadka badda mariineska ah halkaa haddiina la geeyey waxaana la baray kow sida dabaasha loo barto labo mishinka hadduu xumaado sida loo cilad bixiyo saddex sidaa kalluunka u qalan lahayd afar nadaafaddiisa sida loo barafeeyo qaabka cimilada loo shaqaysto xilliyada kala duwan oo la shaqeeyo xagaaga dayrta iyo guga iyo diraacda waxaana la baray qaab haddii badda ay dabayl kugu helaan qaabka aa u soo badbaadi lahayd waxaana la baray sida aan uga shaqaysan lahayn raasi caseyr ilaa raasi kayambooni